بالحلف على أكل أو شرب مع بيان ما يتناوله بعض المأكولات waxaa fasalkan uu sheekhu inooga hadlayaa inagoo kusoo dhex jirnay kitaabkii dhaaraha dhaarta uu qofku malaha ku dhaarto wax cunid ama cabid iyo bal waxyaalihii ay keensanayso ayuu halkan inooga gelayaa xalafa idaa xalafa markuu ku dhaarto laa ya'kulu ru'uusa madaxyaal inaanu cunaynin walaa niyata lahu wax niyaahina aanay u sugnaanin xanita wuxuu ku dambaabi biru'uusin madaxyaal tubaacu laybiye waxdaha keligeed laa tayrin wa xuutin iyo wa saydin iyaga madaxyadoodii maya ilaa bibeledin beled iyo magaalo mooye tubaacu lagu iibiyo fiilixisa mufradatan iyadoo gaar ah mooyaane waxau sheekhu leeyahay qofku hadduu ku dhaarto shaksi baa masalan ku dhaartay laa yaakulu ru'uusa inaanu madaxyaasha cunaynin wallahi inaanan cunaynin buu yihi madaxyaal ama madax keliya ayuu yihi ama aanan iibsanaynin wax niyo gaar ahaaneed oo uu wax gaara ula jeedaana ma jirte madaxyaalkaasunbuu sheegay walaa niyata lahu niyo gaarahoo wax gaara uula sii jeedaana ma jirto wuxuu sheekhu yihi xanifa biru'uusin tubaacu waxdaha waxa uu ku dambaabayaa oo dhaartii uu noqonayaa mid jebiyey ama wuxuu ka dhaartay mid cunay wuxuu noqonayaa marka uu cuno biru'uusin tubaacu waxdaha madaxyaal keligeed la iibiyo ka madaxyaashaa keligood la iibiyaana madaxa ariga kow ka geela iyo ka loodana isna waa la iibiyaa kelidiio sidaas ayaa mutacaaraf ahoo shay curfigu sidaas ayuu keenaya waxause sheekhu yihi laa tayrin laa biru'uusi tayrin waxuutin wasaydin madaxyaal shimbirood iyo qaar kalluun iyo qaar ugaadheed midna ku dambaabi maayo hadduu cuno maxaa yeelay dee madaxooda oo gaara oo gaar isaga loo cuno ayaan jirin yacni gaar ayaan loo iibinin madaxa ma ama shimbiri leedahay ama kalluun leeyahay ama ugaadhi leedahay oo gaar loo iibiyo ayaan jirin marka wuxuu leeyahay sheekhu ku dambaabi maayo madaxa madaxyaha shimbiraha iyo kuwa kalluunka iyo kuwa ugaadha ilaa bibeledin tubaacu fiihi mufrada beledee iska ugaadh cuna ama iska shimbiro cunkaas ahoo dee aan iyagu xooleyo wax kala lahaynoo dee madaxyaasha shimbiraha iyo kuwa kalluunka iyo kuwa ugaadhaba gaar u iibiye mooyaane haddii meeshaasi meel gaar madaxyadaa loo iibiye ay tahay hadduu kuwaa cuno ninkii madaxyaalaha ka dhaartay waa ku dambaabaya markaa maxaa yeelay dee mar haddii ay ahelkii meeshaasi sidaa ka caado dhigteen cunideedii markaa wuu ku dambaabaya qofkii madaxyaal ka dhaartay oo dee madaxyaalkii xoolaha oo kale ayuun bay la mid noqonaysaa laa biru'uusi tayrin waxuutin wasayd ilaa bibeladin tubaacu fii mufrada iyadoo gaara lagu iibiye mooyaane walbaydu baydkii yuxmalu waxa lagu xambaaray calaa musaayili baa'idihi ka dhigaya ka faaruqay fil xayaati nolosha wadaalika mithaalka dajaajin iyo wa nacaamatin waa diyaagid iyo gorayad iyo waxamaamin laa samakin iyo wajaraadin maya waxau sheekhu yidhi nin baa wuxuu ka dhaartay inaanu beed ama ukun cunaynin wallahi inaanan ukun cunayn buu yidhi wax ka soo marayba malaa mid quruntay iyo wax loo gee dhiibayba wuxuu yidhi cuni maayo oo dhaar buu ka maray haddaba kuweebuu ku dambaabi kuweebaanuusan ku dambaabaynin wuxuu uhi beedkaa uu ka dhaartay waxa lagu xambaarayaa yuxmalu waxa lagu xambaaray oo bimacnaa uu hadduu cuno ku dambaabaya nin dhaartiisii jebiyey uu noqonayaa calaa baydin musaayilin baaidihi calaa musaayili baa'idihi beedka ka yimaada ee ka soo go-a ka dhigaya ee macnaa baaidku waxa weeyaan kii dhigaya beedkani ka imanayay ka dhigaya ka ka soo go-a fil xayaati nolosha ka kaga yimaada ayuun baa lagu xambaarayaa macnaha beed waxaa la odhanayaa uun beedka shayga dhigaya ee beedkan samaynaya isagoo nool uu ka yimaado ee shayga isagoo nool dhala beedka ayaa ayaa lagu xambaarayaa oo waa maxay waa ka dajaajiroo dee digaagidda iyadoo nool bay beedkii dhashaa wanacaamatin gorayaduna waa la mid o iyana beedka iyadoo nool bay dhashaa wa xamaamin xamaamkiina isna waa la mid markaa beed marka la yidhaahdo beedka waxaa lagu xambaarayaa beedkaa shayga dhigaya xayawaanka dhigaya isagoo nool ka yimaada walbaydu ukunta yuxmalu waxaa lagu xambaarayaa qofka yidhaahda beed cuni maayo ee ka dhaarta calaa baydin musaayiri baa'idihi beed faaruqay baa'idkiisii calaa musaayili baa'idihi ka dhigaya mid faaruqay oo ka soo baxay fil xayaati nolosha macnahana waxaa looga jeedaa beedka noocaa ku soo baxa ee xaqiiq ahaan in usoo baxa looma jeedo oo masalan haddii masalan digaagadii oo dhimatay dee inta caloosheeda la jeexo beed laga soo saaro wuu ku dambaabi hadduu cuno ee waxaa loo jeedaa caado ahaan beedka xayawaanku isaga oo nool uu dhalo kaasunbaa lagu xambaaraya uu ku dambaabayaa laa samakin kalluunkii laa baydi samakin kalluunka beedkiisii maya wajaraadin ayaxa kalluunkiisii maya oo isagoo qofkii beedka ka dhaartay kuwa beedkooda hadduu cuno ku dambaabi maayo maxaa yeelay waxaa la leeyahay wuxuu soo baxaa un marka uu dhintay caloosha la jeexunbaa beedkooda lasoo saari karaa laakiin isagoo nool iyaga beed kama yimaado haddii isagoo nool caloosha laga jeexunbaa beed laga soo saari karaa ee beed ahaan uma dhalo laa samakin wajaraadin maya walaxmu hilibkii calaa nacamin baa lagu xambaari wakhaylin farda wawaxshin iyo watayrin laa samakin maya iyo washaxmi baطnin wakadaa kalishin calooshiina waa lamid wakabidin beerkii wadixaalin beeryaradii wa qalbin iyo wadnihii bil asaxi haddaan qabano waxa uu sheekhu yidhi hilib qofka ka dhaartay idha wallahi inaanan hilib afkeyga gelinaynin waa hilibkee hilibka uu ku dambaabayo ee dhaartiisaasi ay noqonaysaa wuxuu yidhi qofkaas waxaa hilibkaa lagu xambaarayaa calaa nacamin calaa laxmi nacamin nicmooleyda hilibkeeda macnaha geela adhiga lo-da hilibkooda ayaa lagu xambaaray wa khaylin wa laxmi khaylin iyo dee hilibkii fardaha ila waataynu soo sheegnay farduhu inay xalaal yihiin wa waxshin wa tayrin dee wixii duurgalowga ahaa ee wuxuushta ahaa xayawaankii duurgalowga ahaa iyo shimbirihii la cunayey iyagana hilibkooda waa lagu xambaarayaa oo hadduu cuno dee wuu ku dambaabi maxaa yeelay dee magacii hilibnimo ayaa ku dhacaya markaa bacdaaba hadduu ka dhaartay hilib oo dabeedna kuwa uu cuno wuu ku dambaabayaa nin dhaartiisii jebiyey ayuu noqonayaa laa samakin laakiin hadduu kalluun cuno ama uu ayax cuno hilibna uu ka dhaartay kuma dambaabayo maxay liannahu la yusamaa laxman fi lcurfi dee xagga curfiga hilib lama yidhaahdo oo laxman watastakhrij minhu laxman dariyan ilaahay baa ku magacaabay hilib daree haddana curfi ahaan dee kanna kalluun baa la yidhaha kan kalena hilib baa la yidhahdaa ma akaltu laxman bal samakan hilib maan cunine kalluun baan cunay ayaa luq ahaan la yidhahdaa oo masalan dee qofka yidhaha gogol ku fadhiisan maayo hadduu banaankaa fadhiisto la odhan maayo wuu dambaabay oo dee ilaahay baa dhulkii bisaad ku magacaabay la odhan maayo macnaa qofkii ila curfigii wuxuu ahaa loo yaqaanaa waa gooshi caadiga ahayd ee tan dhulka curfi ahaan maaha wa shaxmi baطnin waxaa kaloo isna aanu ku dambaabayn qofkii hilibka ka dhaartay haddii uu cuno kaluun wa shaxmi boqolaa shaxmi baطnin caloosha xaydheedii had iyo goraalo xaydhaha caloosha laga soo gooyo kuwaasna ku dambaabi maayo maxaa yeelay hilibka dee xagga magac iyo xagga sifadaba way iska khilaafsiin wakadaa karishin ama karshin ama kirshin calooshina ayana waa la mid oo kirshigu waa halkay maciddada insaanka ama qofka maciddo la yidhaha baa karish la yidhahdaa xoolahana wa kabidin beerki wa dixaalin beeryaradii wa qalbin fil asaxi intaasoo dhan haddii uu cuno qofkii hilibka ka dhaartay ku dambaabi maayo maxaa yeelay liannahu yasixu an yuqaala innaha laysat laxman waxaa suurtagala in la yidhaha hilib maaha maxay tahay hadda dee waa calool iyo beer iyo beeryare iyo wadne ayaa la odhanaya markaa magaca gaarka ayay leeyihiin hilib markaa ma soo gelayaan wal asaxu asax waxa weeye tanaawuluhu inuu hilibkii soo gashan uu soo qaadanayo laxma ra'si madaxa hilibkiisi wa lisaanin carabkii wa shaxmi dahrin dhabarka xaydhiisi wa jambin iyo dhinacii wa ana shaxma adahri dhabarka baruurti xaydhiisu laa yatanaawalahu shaxmu ma soo qaadanayo ma soo gelayo xaydhii wa ana alalyata ama aliyata badhidii iyo wasan ama kuruskii laysaa shaxman walaa laxman xaydh iyo hilibtoona maaha waalalyatu laa tatanaawalu ma keensanaysa iyana sanaaman kurus walaa yatanaawaluha isna ma keensanayo wadasamu subagina yatanaawaluhumaa labadooda wuu keensan iyo wa shaxma dahrin dhabarka baruurtiisi iyo wa badin calooshii iyo wa kulli duhni subag dhammaantii waxau sheekhu yidhi hilibkii waxaa soo gelaya laxma ra'sin wa lisaanin madaxa hilibkiisii carabka hilibkiisii markaa idaafada carab masalan laxma ra'sin wa laxma lisaanin idaafada laxmi iyo lisaan la isu idaafaynaya waa idaafa bayaaniya laxmina huwa lisaanu ah iminka laxmi ra'sin marka la yidhaha dee lafa iyo waxbaa meeshii ku jiro ayaa ka hadhaya laakiin carabku dee hilibkii isagii lafdiisiiba ah marka wuxuu leeyahay qofkii hilib ka dhaartay hilibkii waxa soo gelayo hilibkii macnaa uu keensanayaa laxma ra'sin iyo wa lisaanin laxa hilibka madaxa iyo carabkii way soo gelayaan oo magacii hilibnimo ayaa ku rumoobaya magacii hilibnimo ayaa ku rumoobaya asaxa ka horjeeda wuxuu leeyahay maya oo laguma idlaaqeeya isagoo laxma ra'sin iyo laxma lisaanin iyo baa la yidhaahdaa buu leeyahay marka qofkii asaxaasi wuxuu leeyahay qofkii ka dhaartay hilib hadduu hilib madax cuno ama carab uu cuno yacni dhaartiisii qofkaasi qof ku dambaabay ayuu noqonayaa waxa kaluu hilibkii keensan shaxma dahrin wa jambin wayatanaawalu laxmu hilibki waxa kaluu keensan oo soo gelaya shaxma dahrin dhabarka dee xaydhiisii wa jambin dhinaca iyo tartarada dee xaydhoodi iyo baruurtoodii hilibkii waa soo gelayaan markaa walow haba caddaatee waxaa la leeyahy waa hilib waa hilib baruuraystay uun haddii masalan uu neefku weydoobana wuu casaadaa markaa kaas iyada baruur lama odhanaye ama xayd lama odhanaye kaasi waa hilibka wuu soo gelayaa hilib waa la odhanaya taanigu wuxuu leeyahay may hilibnimo ma soo gelayaan shaxmu dahriga iyo shaxmuljambigu ma soo gelayaan oo dee legi iyo waxaa la mid maxaa yeelay ilaahay baa yidhi xaramna calayhim shuxuumahuma ilaa maa xamarat duhuuruhumaa dee waxay markaa dhabarka baruurtiisii dee shaxmi ayaa lagu magacaabay waxaa kaluu sheekuu yidhi walasax ana shaxma dahri dhabarka baruurtiisa la yatanaawalahu shaxmu shaxmigii iyo xaydhi ma keensanayso ma soo gelayso masalan qofkii ka dhaartay xaydhay wallahi inaanan shaxmi ama xaydh cunaynin hadduu shaxma dahri cuno yacni dhaartiisii ku dambaabi maayo bay leeyihiin oo maxaa yeelay dee shaxmu dahriga waataynu soo tilmaanay isagu inuu baru hilib yar shislaaday inuu yahaye aanu baruur ama xaydh aanu ahayn laa yatanaawalu shaxm taanigina wuxuu leeyahay waa shaxmiga uu keensanaya waxaa kaloo sheekhu yidhi waa ana alyata ma aliyata wasanaam badhida iyo kurusku laysaa shaxman walaa laxman xaydhna maaha hilibna maaha ee waa waxaa kale dee gaarkaa waa kuruska iyo badhida weeye markaa qofkii dee hadduu shaxmi ka dhaarto ama hadduu laxmi ka dhaarto oo kurus cuno ama badi cuno dee hadduu amateedba u helo markaa waxay leeyihiin dee ku dambaabi maayo ana alalyata wasinaama laysa shaxman walaa laxma oo hadduu ka dhaartay xaydh ama hilib u ka dhaartay labadaa hadduu cuno midnaba ku dambaabi maayo waalalyatu laa tatanaawalu sinaama waayo badi buu ka dhaartay wuxuhi wallahi inaanan badi cunaynin dee kuruskii waa cuni karaayo badhidii kurus ma keensanayso waalalyatu laa tatanaawalu sinaaman kurus ma keensanayso walaa yatanaawaluha kuruskina isna badhidii ma soo hadduu kurus ka dhaartay dee badhidii ma soo gelayso oo badhidii wuu iska cuni karaa wadasamo haddaba subagii hadduu markaa masalan subag ama dufan hadduu ka dhaartana yatanaawaluhumaa labadoodiiba uu keensan oo badhidii iyo kuruskiiba dufanka ama subagaasay soo gelayaan masala qofka yidhi subag cuni maayo ee ka dhaartay yacni dufanka hadduu cuno bari ama hadduu cuno kurus markaa dee wuu ku dembaabayaa oo dasamkaas iyo tanaawaluhuma waxa kaluu dasamku keensadaa shaxma dahri wa batnin ilan waa dufaniyo subag baa meeshii laga hadlayaaye xaydhii dhabarka iyo tii calooshuna waa soo gelayaan marka dufan ama subag ahaan laga hadlayo wa kullu duhnin subag dhammaantiina waa soo gelayaayo dee magacii baa ku rumoobaya magacii ayaa ku rumoobaya wa laxmu lbaqari aa lo-da hilibkeedu yatanaawalu wuxuu keensan jaamuusan nooca jaamuuska la yidhaahdo waxau sheekhu leeyahay nin baa wuxuu ka dhaartay hilib lo-aad wallahi inaana hilib lo-aad cunayn bu yatanaawalu jaamuusan nooca jaamuuska la yidhaha geesaa waaweyn le markaas wuu keensanaya hadduu hilibka jaamuuska geesaa waaweyn la cuno dee dhaartii markaa nin jebiyey buu noqonayaa waayo dee baqarka unbay ka mid tahay jaamuuska laftiisa ismulbaqar unbuu soo gelayaa walow qaala hadduu yaha mushiiran isagoo tilmaamaya ilaa xindatin dee qamadii dheh laa akulu haadihi tan cuni maayo xaniifa wuxuu ku dambaabayaa biaklihaa markuu ku cuno calaa hay-ati qaabkeeda iyadoo wa bitaxnihaa ridiqeedii wa khubsihaa iyo kinisteedii walow qaala hadduu yidha laa akulu haadihi lxinda cuni maayana xaniifa bihaa waa ku dambaabayaa madbuuxatan iyadoo la kariyay wa niyatan iyadoo qeydin wa maqliyatan iyadoo dee la solay laa bitaxiinihaa ridiqeedii mee wa sawiiqihaa iyo wa cajiinihaa koshku khubsihaa iyo kinisteedii waxau sheekhu leeyahay aad bay u balbalaariyaan culimadu baabkan iyo baabkan yemiinta iyo ka dalaaqa iyo waa kuwa wuxuun ka sii daaya wax waloo dhici kariyo waxaan dhici karayn waxau sheekhu yihi hadduu ninkii markuu dhaaranayay ayaa isagoo ku farfiiqaya masalan xinto ama qabadidhe ama gelaydhe ayaa wuxu uhi laa akulu hadihi wallahi inaanan tan cunayn buuli xanifa biakliha wuxuu ku dambaabay hadduu cuno calaa hay-atiha iyadoo dee firigeedii ah hadduu cuno wuu ku dambaabi wa bitaxnihaa ridiqeedii haddii la ridqona uu ku cunona wuu ku dambaabi wa khubsihaa kimisteedii hadduu cunona dee wuu ku dambaabi intaasoo masaleba maxaa yeela ishaara meeshii taaloo tan mar hadduu yidhi dee hadduu hay-adeedii ku cuniya hadduu ridiqeedii cuniya hadduu kimisteedii cunaba dee waa iyadii unbuu cunay hadduu yidhaahdo laakiin ismi iyo ishaaru israaciye laa akulu hadihi lxinda buu yihi qamadidan cuni maayo tan xanifa bihaa matbuuqa wuxuu ku dambaabi hadduu cuno iyadoo karsan wa niyatan iyadoo qeydhin hadduu cuno wa maqliyatan iyo iyada oo dee la solay hadduu cuno wuu ku dambaabayaa maxaa yeele ismigii iyo magacii baan dee ka suulin marka la keriyey iyo markay qeydhintahay iyo markay dee la solayba magacii baan ka tegin laa bidaxiine haddii la ridqo oo ridiqeedii u cuno ayada maya wa sawiiqihaa sawiiqana culimada qaar baa salool ku tilmaamay laakin waxa weeye ay kutubta badiya ku macnaynayaan markaa la saloolo oo dabeedna la ridqo inta la saloolo haddana la ridqo intii la qaleeyey ayaa ayaa kadib la ridqaya sawiiq waa kaa wa cajiinihaa iyo qooshkeedii wa khubsihaa iyo kimisteedii haddii markaa ay siyaalaha laga dhigo ama la ridqo ama dee inta la solo haddana la ridqo la qoosho la kimiseeyo markaa kuma dambaabayo magac iyo suuradiiba way ka tegeen walaa yatanaawalu rudabun rudabkii ma keensanayo tamran walaa busranna ma keensanayo walaa cinabuna zabiban ma keensanayo wakadal cukuusu dabarubyaduna waa la mid waxau sheekhu yidhi nin baa dhaarto wuxuu yihi wallahi inaanan rudab cunaynin rudab inaanan cunaynin rudabkaa uu ka dhaartay ma keensanayo tamran walaa busran timir iyo busri toona oo hadduu ama timir cuno ama busri cuno dee nin ku dambaabay noqon maayo rudabkii uu ka dhaartay nin cuno ku dambaab noqon maayo cinabkiina ma keensanayo zabiibkii wakadal cukuusu sidaa dabarogyadooduna waa la mid markaa haddaba timirtu waxay soo martaa ilaa lix marxaladood ama timir iyo shan ka horeeya xaaladda ugu horeysa waxaa la yidhahaa dalci oo waa markay ubaxa tahay waxa ku xiga khalaal baa la yidhaahdaa marxaladda labaad marka dambena waxay noqotaa dalxi marka xigana waxay noqotaa busri marka xigana waxay noqotaa rudab marka xigtana timir bay noqotaa markaa rudabku waa xilligaa ay bahasha dheecaanku ka buuxay ee ay ugu malabka badan tahay timirtuna waa seen markay dhadhe ee laynoogu keeno sidaas weeye markaa wuxuu leeyahy sheekhu hadduu rudabkaa ka dhaarto rudabkaasi ma keensanayo timir iyo busri toon hadduu timir cuno ama busri cuno iyadoon xilligii rudabka gaadhin kuma dembaabayo walaa cinabu zabiiban bal qabso oo cinabkana marka uu muudku ka baxay zabiibtuu noqdaa oo zabiibi waa cinab uun cinabkuun bay ka timid marka hadduu cinab ka dhaartay uu zabiib cunana ku dambaabi maayaan wakada alcukuus sidaa dabarogadoodiina waa lamido hadduu timir cunideeda ka dhaartay uu rudab cuno inay ku dambaabimayo sifadii iyo magaciiba u iskhilaafsan yihin walow qaala hadduu yidhaahdo laa akulu cuni maayo haada arudab buu yidhi cuni maayo fatatamara waa timiroobay dabeed faakalo markaasuu cunay oo ama wuxu uhi laa ukalimu da sabiya sabigan yar la hadli mayo fakallamahu sheekha isagoo gaboobuu la hadlay falaaxinka fil asaxi asax haddaan qabano ku dambaabi maayo halkaa waxau sheekhu yidhi nin baa yidhi wallahi inaanan cunaynin rudabkan fatatamara dabeed timir buu noqday markaasuu dabeed faakalow qamtuu ka dhiibay aw laa ukalimu da sabiya buu dhi sabigan yar la hadli mayo maxaan kala hadla wabsi wallahi inaan la hadlin bu muddo waxa la kala maqnaadaba fakallamahu sheekha ninkii oo gaboobay ayuu la hadlay war ninkaad berigii ka dhaartay miyaanu hayn baa falaaxinta fil asax asax haddaan qabano dembaab ma jiro dee magacii baa meesha ka baxay magacii mar hadduu meesha ka baxay laysabina maanta la odhan maayo rudabna la odhan maayo waa odaygaa iyo timirtaa weeye taaniguna culima mar hadday suuradii meesha taalla waa ku dambaabaya waalkhubzu kimisi yatanaawalu waxa uu keensan kulla khubsin kimisi dhamaante kaxindati waba qamadidii wa shaciirin haadi wa arusin beriisii wa baaqilaa fuulkii wa duratin hadhuurhkii waxim waximasin shumburadii waxau sheekhu yidhi hadduu kimis ka dhaarto u idhahda wallahi inaanan kimis afkaa saarayn kimistaa maxaa soo gelaya de kulla khubsin iyo tanaawulu kulla khubsin kimis dhammaanteed baa soo gelaysa kacindati tii markaa qamadida wa shaciirin tii heedda heeddaa lafdee waan maqalaawna kule ama maan adag wa arusin beriiskii oo wadaad reer galbeed oon weligiiba beriis arag ayaa waxaa la yidhi wadaaduu kitaab u marinayo markaasuu yihi wax yaroo cascas oo hunguri mar la weeyaan baa la yidhi bu de weligiiba waanu arag marka innagana waxaan galaa sidaasuna inagu ah wa baaqilah markaa baaqilin waa fuulkii wa duratina waa haruurkiisna waximasina waa shumburadii ba ayana ku macnayn jireen de haddii intaasoo dhan kimista laga sameeyey kimisnimadii markaa waa soo gelaysaa oo qofkii waa ku dambaabayaa hadduu waxyaalaha kimistoodii u cuno falow taradaw hadda hadduu maraqeeyo oo faakalahu cuno xanita wuu ku dambaabi walow xalafa hadduu ku dhaarto laa yaakulu sawiiqan inaanu cunaynin fasafahu dabeetana u raqo aw tanaawalahu biisbuucin ama far uu ku qaato xanita waa ku dambaabaya wain jacalahu fii maain hadduu biyeyeelo fasharibahu laacana falaamayo aw laa yashrabuhu inaanu cabayn bu ku dhaartay fa bilcagsi bay ahaatay aw laa yakulu inaanu cunaynin labanan aw maa'ican aakhara faakalahu bikubsin buu ku cunay xanita waa ku dambaabaya aw sharibahu waa cabay falaamayo aw laa yashrabhu buu ku dhaartay fa bilcagsi ayay ahaatay waxau sheekhu yidhi haddii uu kimistii uu ka dhaartay ayuu maraqay taradahu waa jinciyo maraq buu ku daro markaa dee sidaasuu u burburiyey faakalahu dabeedna waa cunay xaniisii waa ku dambaabaya maxaa yeelay dee kimistii uu ka dhaartay oo markaas la yar burburiyey unbaa meesha soo gashee wax kale meesha kuma jiraan waxaa kaloo sheekhu yihi hadduu ka dhaarto laa yakulu sawiiqan sawiiqii inaanu cunaynin dee saloolkii la ridqay inaanu cunaynin ayuu ka dhaartay fasafahu dabeed dee afkaa buu la tegayoo carabkuu ku qaatay aw biusbuucin ama far intuu qooyey ayinbuu dhex gashado dee saas uu kaga dargeyba xanise waa ku dambaabayo dee akil baa lagu tirin ninkaa nin cunay ayaa lagu tirin macnaha wax calaalin la yidhaahdaa waxba meesha shardi maaha e haddiiba dee saa isaga dejiyo waa markaa waa cunid un bay noqonaysaa wain jacalow haddaba sawiiqii iyo wixii la ridqay ayuu fii maainoo biyu gebigoodiiba saa ugu walaaqay oo markay dabeetna biyo soconaya fasharibahu uu laacay dabeed fala markaa ku dambaabi maayo dee muu cunin ee wuu cad ow laa yashribu inaanu cabbaynin ayuu ku dhaartay inaanu cabbaynin ayuu ku dhaartay fa bilcagsi waa masaladan cagsigeedu hadduu yidhi cabbi maayo oo dabeetama uu cunay sawiiqii buu cabbi maayo dabeedna ama far ha ku cuno ama markaa afka hawla tage markaa ku dambaabi maayo laakiin hadduu cabo intuu walaaqa u cabo dee wuu ku dambaabayaa oo shurbigii baa meesha laga helay ama wuxuu ku dhaartay laa yaakulu inaanu cunaynin labanan macnaha waxaa looga jeedaa un halkan dee horta cuniddu cabid maaha cunidduna cabid maaha markaa dee waxyaalaha iskhilaafsan afcaasha mukhtalifkaa jinsiyaalkeedu iskhilaafsan yihiin sidii acyaantii kalun bay la mid tahay oo barkeedda barka kale ma soo galo markaa wuxuu ku dhaartay inaanu cunaynin caano caanahana waa la cabi jiray lama cuni jirin ama maayic kale masalan saliid inaanu cunayn buuli dabeedna isagoo sidaa yidhi ayaa wuxuu ku cunay faakalo bikubsin bikimis buu ku darsaday kaasuu ku cunay caanihii buu kimis ku darsaday ama saliid buu kimis ku darsaday xaniise waa ku dambaabaya ila waa kan oo waa cunay aw sharibahu hadduu laacaba caanihii ama dee saliidiiba falaa ku dambaabi maayo dee muu cunin aw laa yashribuhu wuxuu ku dhaartay inaanu cabbaynin wallahi inaanan cabbayn buuri fa bilcagsi dee waa sidan cagsigeedo hadduu cambana wuu ku dambaabi hadduu wax ku cunona ku dambaabi maayo weyi aw laa yaakulu samnan subag inaanu cunayn ayuu ku dhaartay faakalow bikubsin kibis buu ku cunay jaamidan isagoo fadhiyo dayban ma isagoo dhalaashan xanita waa dambaabaya wain shariba hadduu cabo daa'iman isagoo dhalaashanna falaa maya wain akalahu fii casiidatin hadduu ku cuno rukbaasade ama sabaayad badhe xaniisa wuu dambaabi in kaanat caynuhu daahiratan hadday cayntiisu tahay mid muuqata waxau sheekhu leeyahay hadduu ku dhaarto inaanu subag cunayn wallahi inaanu subag cunayn buuri halkanuu dabeedna faakalow bikubsin jaamidan aw daa'iban halkan unbuu subag markaa ku afrogtay kimiso ama ha dhalaasanaada ama ha ha ama ha fadhiye xaniisa ninkaasi waa ku dambaabaya maxaa yeelay wixii uu ka dhaartay waa kaasoo wuu cunay wain shariba hadduu qurquriyabana falaa ku dambaabi maayo dee ma cunin waina kalawa fii casiidatin casiidadu dee waa daqiiqdaa markaas wuxuu kuleeyahy ibnu maalik dee subaga ay markaa lagu farsamaynaye lagu laabaye dabeedna sidaa lagu karinaye dee ama muqbaasadiii waxaa la isu geeye dhe ama sabaayad badhi waaba iskaga dhowdhowaan kartaa xaniise waa ku dambaabi in kaana caynuhu daahira waxaa lagu dubayey ee lagu muqbaasadeeyey haddii uu ka muuqdo cayntii subagu hadday ka muuqato oo midab ama dhadhan uu ka muuqdo wuu ku dambaabi hadday se mustahabag uu ku noqdo kuma dambaabayo wa yadkulu waxaa gelaya fii faakihatin rudabun baa gelay wa cinabun baa gelay wa rumaanun baa gelaya wa utrujun baa gelaya wa radbun iyo wayaabisun baa gelaya qultu waxaa dhi nawaawi haddaan ahay wa laymuunun baa geli liintii wa nabqun gobkii baa geli wakadaa bidiiqun xabxabkina waa lamid wa lubu fustuqin baa geli wa bunduqin lubu bunduqin baa geli iyo wagayrimaa labadaa keyrka fila saxi haddaan qabo laa kisaawun araadu bihi ma gelayo wa khiyaarun wa baadinjaanun iyo wa jazarun walaa yadkulu fi himaari yaabisun ma gelayo walow udliqa bidiiqun haddii la idlaaqo wa tamrun iyo wa jawzun lam yadkul hindiyun ma gelayo waxau sheekuu yidhi nin baa kudrad ka dhaartay wallahi inaanan afkaa kudrad saarayn maxaa markaa faakihadii maxaa soo gelaya laa yaku wayadkulu fi faakihatin xalafa laa yaakuluha faakiha iyo kudradu ka dhaartay maxaa soo gelayuu ku dambaabi karaa bal qabso oo rudabon dee timirtii noocee rudabka loola jireen xaaladda shanaad ahay hadduu cuna wuu ku dambaabi wa cinabun cinab hadduu cuna wuu ku dambaabi wa rumaanun rumaankii hadduu cuna wuu ku dambaabi wa udrujun udruj dee waa kii xadiidka ku jirayo waa bahal udgoon iyo macaan leh habase ka garan mayno amatuyuruq baynu dhaha wax udgoon iyo markaa macaan iyo leh oo caynkaasba inagu garan mayno waxaa laakiin qiimaha badan oo dhan sham baa laga helaya dhulka ardu sham ardulmuqadasa ayaa waxaasoo dhami ay ka buuxaan waqadun wayaabisun kii qalalnaa iyo kii qoyanaaba waa soo gelayaan hayla magaca ayaa ku dhacay faakadu dee waxaa lagu raaxaysanayo un weeye waxau nawaawi dabeedna isna si yidhi walaymunun iyadu waa liintii ayay soo gelaysa wa nabqun waa gobkii eesna nabq waa dee midhaha geedka goobkaa wey wakadaa bidiiqun xabxabkiina waa la mid walubu fustuqin fustuqaana maynaan garan waa uga xun markaa isna la cuno oo beer leh si aan lowska iyo markaa ay dhee beer dhexda usii fadhiyo wa bunduqin waa taandelaa bunduqaasi meelo badan bu inoogu iman doona inana qori baynu naqaanaa marka bunduqaasina isna waa wax kaloo la cuno oo hala waaweyn la markuu munjadkiiyo sawirayo wagayrihima lubigoodu marka waa fustuqa iyo iyo bunduqu labadaba lubi bay leeyihin iyo dhuux iyo markaa beer dhexe iyo wagayrihima fila sixada laa qisaaun bahalka qisaha la yidhaha aaraadubaha bahalka la yidhaha isagu ma soo gelayo waa bahal suugada markaa lagu daro oo meelaheenna xabxabka ku dhow dhow weeye qisuhu kaasi ma soo gelayo wakhiyaarun khiyaarna ma soo gelayo khiyaarkana maynaan garan baadinjaan bidingaal bahalka la yidhaha baa layidhi aa bahal madmadoobo suuqeenanba uu yaala qaarna muus baa way ku magacaabeenoo iski sawirka u ka yar fogi muus wa jazarun jazarkiina isna soo geli maayo waa dabacatihii kaasina khudrawaadka ayay ka mid yihiin bay leeyihin ee fawaakihda kama mid aha ee waa khudraddii ee fawaakih iyo khudrawaad baa kala jira bay leeyihin waa waxaa yar yare markaayo aan raaniiska badan lahayn bay leeyihin walaa yadkulu fi timaari yabisu haddii midha la yidhi qofku midhuu ka dhaartay dee qaar angegani ma soo gelayaan hadduu qaar angegan cuno jajabsado ma soo gelaya walow udiiqa biiqu wa tamrun wa jawzun buri waxaa la idlaaqay ninkii baa wuxu uhi wallahi inaan xabxab cunayn ama inaan timir cunayn ama inaan jaws cunayn buri jawsuna baa lawskaa ku dhow lam yadkul hindiyun nooca hindiga ahi xabxabka hindiga iyo timirta hindiga iyo jawska hindiga midnaba soo geli maayo wuu iska cuni karaa maxaa yeelay waxay leeyihin xagga suur ahaan iyo xagga dhadhan ahaanba way isku khilaafsan yihiin waacaamu cuntadii yatanaawalu wuxuu keensan quutan iyo wa faakihatan wa udman iyo waxalwa walow qaala hadduu yidhaahdo laa akulu min hadihi lbaqarati ka cuni mayo tanaawala wuxuu keensan laxmaa hilibkeed duuna waladin iyo walabanin maya ow min hadihi shajarati wax ka cuni maayo buuhi fatamarun unbuu keeni duuna waraqin iyo wa tarafi qusnin maya waxau sheekuu yidhi nin baa ka dhaartay raashin wallahi inaan raashin afkaa saarin acaan buu cabira maxaa ninkaa markaa loo ogol yahay inu ku dhaar ayaan dhaarti kaga jabaynin muxuu sameeya dhaartiisi ay ku jabaysa horta quut waxaa la yidhaha dee la quuta ee la kaydaysta ee waaweyn iyagu waa keensanaysaa dacaamkaa faakiha khudradii wa udman wixii wax lagu iidaamayay wa xalwa iyo xalwadii intaasoo dhan afka ma saari karee waxaa yar yarun meelahaa ka egato walow qaala hadduu yidhaahdo laa akulu min hadi lbaqara buuri neefkaa lo'daa waxba ka cuni maayo ka cuni maayo buuri laa yakunu min hadihi lbaqara ka cuni maayo bu tanaawala laxmaha wuxuu keenayaa un hilibkeeda oo hilibkeedunba hadduu cuno ku dambaabayaa duuna waladin walabani dee ilmahay dhashay hadduu cuno ama hadduu caanaheedii cabo ku dambaabi maayo oo dee waxa mutacaarafi waa hilibkeeda hadduu yidhahdo laa yakunu min hadi shajara geedkan waxba ka cuni maayana maxaa soo gelaya fa hamarun midhihii ayuunbu ku dambaabayaa duuna waraqin hadduu caleyntii iska jajabsado ayada dee ku dambaabi maayo waa darafi qusnin hadduu warabti yarayd iska goosto iyadana ku dambaabi maayo ila xagga midhuhun baa loo jeeday dee waxan kale mutacaaraf maaha caleynteeda iyo warabtan iyo waxan wax mutacaarafa iyagu maaha waxa mutacaarafkii waxa weeye waa midhaheedaasu wallahu aclam waxaynu kusoo dhex jirnay dhaarihii iyo axkaamtii ay lahaayeen halkan wuxuu inooga hadlayaa sheekhu masaa'il firiirsan oo fasalada aynu hore usoo marnay la xidhiidha xalafa idaa xalafa marka uu ku dhaarto laa yaakulu inaanu cunaynin haadihi tamra xabaddan timira inaanu cunaynin ayuu ku dhaartay fakhtalatat waxay dabeetana ku darsantay bitamrin timir kale ayay ku darsantay faakalahu markaasuu cunay ilaa tamratan midh mooyaane lam yaxnas ku dambaabi maayo dhaartiisa ow laya'kulannahaa inuu cunayo xabaddaas ayuu ku dhaartay fakhtalatat markaasay ku darsantay timiro kale lam yabarra dhaartiisaa kaga bixi maayo ilaa biljamiici dhammaan inuu wada cuno mooyaane ow laya'kulanna waxa uu ku dhaartay inuu cuni haadihi rumaana xabaddan rumaankaa fainamaa yabaru wuxuu dhaartiisaa kaga baxayaa bijamiici xabbihaa firigeeda ama midhaheeda o dhan in wada cuno waxau sheekhu yidhi haddii uu nin ku dhaarto in aanu cunaynin xabaddan timirtaa buu yidhi dee wuxuu ku arkay ama si ay noqotayba waa loo dhiiba waxaa loo cunay suri wallahi inaanan cunaynin oo afkii ay gelinaynin sidii dabeedna loo hayey ayaa show waxoogay kaloo halkan yaal buu xaggeeda yareegayo bakhtaladad bitamrin timir kaleo halkan taallu xaggeeda u jeeday ayay dabeedna ku darsantay midhkii midhkiina ka dhaaray maxaa la yidhi fa akalahu dabeedna timirtii buu cunay ilaa tamratan midhun buu iska reebay intii kaleba waa cunay lam yaxnas ku dambaabi maayo ninkaasi oo dhaartiisi ma jabin maxaa yeelay waxaa dhici kartaa dee midhkaa qurhe u ka tegey inay tahay tii uu ka dhaartay asalkuna waxa weeye qofkan dumadiisu inay beri ka tahay kafaaro laakiin waxaa waraca ama xalaal miiradku yahay baa ladhi inuu kafaaro guto de waxaa laga yaabaa inuu xabadii cunayo ay mid kala tahay aw laya'kulanaha ama wuxuu ku dhaartay inuu cuno xabaddan xabaddaa inuu cuno ayuu ku dhaartay fakhtalada dabeetana timir kale ayay dhex gashay lam yabarra ku baari noqon maayo dhaartiisa ama kaga bixi maayo yacni beentii ama yani jebintii dhaartiisa ama kudambaabkii dhaartiisa kaga bixi maayo ilaa biljamiic ilaa biakliljamiici dhammaan inuu wada cuno mooyaane ile xabad buu ku dhaartay inuu cunayo xabadiina waxaanay dhex gashay markaa dhaartiisii kaga bixi maayo inuu dhammaan wada cuno mooyaane maxaa yeele hadduu dee wax ka tago waxaa laga yaabaa inuu tuu ka tegi ay tahay tii uu ku dhaartay haddii masalan dee meel gaara ay ku dhacdo oo markaa intii uu filayo inuu cuno markaas iyana dhaartiisii qofkaas muu jabinin ama wuxuu ku dhaartay laya'kulana hadihi rumaana inuu xabadda rumaankaa cunayo ayuu ku dhaartay fa inamaa yabaru qofkaasi wuxuu ku baarinimo samaynayaa uu dhaartiisii ka fakanaya jebinteeda bijamiici xabbihaa biakli jamiici xabbihaa markuu xabadaheedii oo dhan uu wada cuno oo dhaartiisa ayaa dee dhammaan ku tacalluqda aw ama laa yalbisu inaanu laa yalbasu inaanu xidhayni haadayni labadan ayuu ku dhaar lam yaxlas biaxadima midkood ku dambaabi maayo ee fa in laabisa uma hadduu xidho macan wada jir umratan buu xidhay xanisa wuu ku dambaabi aw laa albisu xidhan maayo buu ihi haadaaka walaa haadaakana xanisa biaxadima midkood ayuu ku dambaabi waxau sheekhu yihi ninkii dhaaranaya hadduu yidhaahdo wallahi inaanan xidhanaynin haadayni toobayn labadan mare inaanan xidhanayn buu lam yaxlas biaxadihima horta hadduu mid keligaad xidho ku dambaabi maayo dhaartu dee waxayd labadooda xidhashadooda ee mid may ahayn haddaba fa in labisahumaa macan mar buu wada xidhay oo murataban ama dee masalan intuu shaar gashaday iyo haddana surwaalkii gasho shaar iyo surwaal bay kala ahay xanise waa ku dambaabayaayo dee wixii uu ka dhaartay ayaa la helo labadii shay inuu xidhaya hadduuse dhaartiisa ku yidhaahdo laa albisu haadaa walaa haadaa kan iyo kan midnaba xidhan maayo xanise biaxadihima dee midkood hadduu xidho wuu ku dambaabayaayo dee laba dhaarood bay markaa noqonayaan laba shay oo uu ka dhaartay midkiiba gaarkiisa uga dhaartay bay noqonayaan waxa uu sheekhu yidhi wuxuu yihi aw laa albisu hadaa walaa hadaa kan iyo kan midnaba xidhan maayo xanisa biaxadima midkood hadduu xidha uu ku dambaabay aw laya'kulanna wuxuu ku dhaartay inuu cuni cunay de طacaami raashinkan qadan berri famaata qablahu berridii ka hor buu dhintay falaa shay waxba laguma le wain maata hadduu dhinto aw talifa dacaama ama raashinkii uu dhinto fi lgadi berridii bacda tamakunihi intay u suurto gashay min aklihi inuu cuno xaniisa wuu ku dambaabaya wa qablahuna qawlaani baa ku sugan oo ka mukrahin ka qawlaa mukrahin labadii qawlee mukraha ku sugnaa wain atlafahu biaklin aw gayrihi hadduu ku dila qabla lgadi berridii ka hor xaniisa waa dambaabaya ee wain talifa hadduu dhinto o aslafahu ajnabiy inuu dilo faka mukrahin mukrah buu la mid noqonaya waxau sheekhu yihi nin baa ku dhaartay layakulana da طacaama hadan wallaahi inaan raashinkaa berritaan cuni bu berrito ayaan gemta u joogsan buuri famaata qablahu xali baaba laga qabtayba intaan berridiiba la gaadhin ayaa nafdiiba laga qabtay falaa shay caleyh waxba laguma laha oo dee xilligii la odhan lahaa dhaartiisii wuu baarinimo sameeyey ama wuu jebiyoo berridii ama buu gaadhin markaa ninkaas waxba laguma leh wain maata haddaba hadduu dhinto ninka ow talifa طacaamu طacaamkiina telifaa loo isticmaalo qofkiina maataa loo isticmaalo dee saasay kala leeyihin haddii qofkii dhinto ama raashinkii dhinto fi lgadi berridii ayuu dhintay waana bacda tamakuni intuu makansaday ay u suurto gashay min akli inuu cuno berridii baa la gaadhay dabeedna isagoo i u suurto gashay inuu cuno ayuu ama dhintay oon cunay ama hor hashiinkiiba u dhintay xaniisa waa dembaabayaayo maxaa yeelay isaga ayaa dee inuu ku ubaar ku baarinimo sameeyo dhaartiisii isaga ayaa tegsiiyey oo ikhtiyaarkiisu ku tegsiiyey waayo bacdaaba ay u suurto gashay waxayd inuu sameeyo dhaartiisii u baarinimo sameeyo aw qabla wain talifa qablahu hadduu horti qabla tamakun waa berridii buu dhintay laakiin waa qablahu qabla tamakun iyo de markay cadadu soo baxdu soo kacay ayaa ama isagii ama raashinkii dhintay qawlaani laba qowl ayaa masaladaa ku sugan oo ka mukrahin dee qawlki labadii qawlee ninka mukraha ku sugnaa oo kale ah macnaha qofku hadduu dhaarto dabeetana jebinta dhaartaa lagu qasbo lagu qasbo laba qowl ayaa ku suganoo adharku yahay inaanu ninkaasi dhaartaa ku dambaabayn bacdibaaba dambaabkaa lagu dirqeeyey qawlow leeya uu ku dambaabaya marka labadii qowl baa ku sugan masalada oo adharku waxa waya cadamulxins maxaa yeelay dee samaynta shaygii uu ka uu ku dhaartay samayntiisa kagamuu tegin ikhtiyaarkiisa isagoonay u suurto gelin waa kanoo dee dhintay ay iswadaarteen wain aslafaw haddaba hadduu dila buuhi isagu talifaba raashinkii dee ri iyo wuxunbaabu cuntaye isagaaba dilayoo dee daadiyey biaklin cunid buu kudaaya hayrihiba daadinba oo kale qabla alqadi berridii ka hor isagoo dee ogoo u camdiyayoo doortay xaniise waa ku dambaabayaayo dee wuxu uhi berritaan cuni doonaa hadduu maanta iska sii cuno dee dhaartiisii waa kaas wuu jebiyey wain talifa haddaba hadduu raashinkii dee naf ahaantiisa isaga dhinto aw atlafahu ajnabiyun ama ajnabiba dilo berridii ka hor dacamkii baa nafahantiisa isaga dhintay ama ajnabi baa dilay berridii ka hor faka mukrahin kii la dirqiyey oo kale ayuunbu la mid yahay adharku waxa wey inaanu ku dambaabeyn oo ama wuxu uhi laaqdiyanna waan gudi oo waan gudi xaqig ayaan gudi cinda ra'si alhilaal bisha madaxeeda ayaan ku gudi falyaqdi ha gudo cinda guruubi shamsi cadceedda dhiciddeeda agteeda aakhira shahri bisha akhirkeeda ay dhacdo fain qadama hadduu horumariyo oo ama madaa bacda alguruubi uu tago qadru imkaanihi wakti ay u suurta gelaysa xanita waa dambaabay wain sharaca hadduu gudagalay fi lkayli miiska xinadii waktigaa walam yafruq aanu kana faaruqin likasratihi badidiisa daraaddeed ilaa bacda muddatin mooyaane lam yaxnas ma dambaabayo waxau sheekhu yidhi haddii uu masalan qofkii yidhaahdo isagoo la hadlay qof dayn ku leh qof dayn kulebo arko intii aanu qabsanin buu ihi war wallahi xaqaagii waxaan kuu gudi doonaa cinda ra'si alhilaal laaqdiyanna xaqaka cinda ra'si alhilaal malaa waabu kugu dhegi maysi ee baldhaar hadda iskaga gufeeyo iskaga jooji ninkii dee dayntiina waa lagu lahaa dhaartaana uu galay haddaba sidee buu dhaartii uga bixi karaa ee uu cinda ra'si alhilaal bisha madaxeeda uu xaqiisa ku bixin karaa falyaqdi buu yihi xaqaa uu ku dhaartay ha bixiyo cinda guruubi shamsi markay cadceedu dhacdo akhira shahri bishaas bishaas ka horraysa ee dhaartu ay dhexdeeda dhacday maalinta ugu dambaysa cadceedeedu marka ay dhacdo ayuu bixinayaa maxaa yeelay dee juska ugu horeeya ee bisha cinda ra'si alhilaal buu la yidhi tan uu ku dhex jira ra'sigeedii dee socoy markay taa uu ku dhex jiraa dhammaato ee cadceedeedu ay dhacdo markaasuu bixinaya oo ra'sulhilaalkii kale dee xilligaasu imanaya dee ama markaa waa bilashadii baa lagu garan ama waxaa lagu garan tiro fain qadama bu yihi haddaba hadduu horumariyo cadceeddii on dhicin buu sii bixiyey ow madaa bacda alquruubi qadru imkaani ama inta cadceedu dhacday dabadeed baa waxaa tegay qadru imkaani qadar ay u suurto gelaysa xaqa inuu ku bixiya wa iska sii fadhiya meelahaas uga sheekiyey xanisa waa dambaabaya markaa qofkaasi oo dee wixii uu ku dhaartay inuu fuliyo dhaartiisii uu ku baarnimo sameeyo isagaa ka baxay waa kan iska sii fadhiistay ama kaba horreysiiyey waysraca filkayli haddaba waxaana farabadnaayo hadduu miiskii wixii bilaabo oo kale miiskoodii iyo miisaankoodii xiinaydii waktigii cadceedu dhacday walam yafruq aanu kana faaruqin dee wixii kale miiskiisii iyo miisaankiisii likasrati badidiisa daraaddeed ilaa bacda muddatin muddo dabadeed mooyaane lam yaxnaskaas ku dambaabi maayo dee waktigii cinda ra'si alhilaalkii ayuu gudagalay qofkani xaqiisa uu isaga bixin lahaa oo xaqi bixidiisi ugu guda jira ow laa yatakalamu inaanu hadlaynin ayuu ku dhaafay fasabaxa subxaan allahi buu yidhi aw qara'a qur'aanan buu akhriyay falaa xisa dambaab ma jiro dhaartii ma jebinin bay ka dhigantay ila qur'aan lagu dambaabi maayo aw laa yukallimuhu ama inaanu la hadlayno fasalama calayhi waa salaam xanisa dee dhaartii waa jebin wain kaatabu hadduu dee wuxuu qoro aw raasalahu ama uu dee warqada ma cid u diro aw ashaara ilayhi biyadin ama uu gacan u fiiqo aw gayriha falaa fi ljadiidi jadiid haddaan qabanno maya walow qara'a aayatan hadduu akriya afhamahu biha maqsuudahu ku fahansiiyey waqasada qiraa'atanna uu la qasiyo lam yaxmas wa ilaa haddii kale xaniisa waa dembaabaya waxau sheeku leeyahay hadduu qof ku dhaarto in aanu hadlaynin laa yatakalam fasabax ninkii oo shibaabunba tusbax iska qabso subxana llah ama alxamdulilah ama laa ama allahu akbar dikri buu leeyahay aw qara'a qur'aanan ama qur'aan buu dee akriyay sala dhexdeeda ama dabadeed falaa xinha dhaar jebini halkaa kuma jirto dhaar jebini halkaa kuma jirto oo maxaa yeelay hadalku ka dhaartay dee wuxuu u kacayaa un hadalkaa aadamiga ay doodahooda iyo waxaas ay ku wada hadlaan ay isku yidhaahdaan aw laa yukallimuhu wuxuu ku dhaartay inaanu la hadlaynin fasalama alay salaamu calaykum bu dabeetana ku yiri xanisa dee kaa dhaartiisii wuu jebiyey dhaartii dee wuu jebiyey oo salaamta la salaamo waa nooc min alkalaam ee hadala ka mida wey weyn kaatib hadduu haddaba warqad wax u qoro uraasilo ama dee warqadii waxbuu u diray aw ashaara ilay biyadi ama gacan buu waxugu ishaaro ugu fiiqay aw gayriha ama il iyo madaxa iyaba waxugu ishaara fala dembaab markaa kuma jiraan idaa fil jadiidi haddaan qabano dee hadalka xaqiiqadiisu baa lagu xambaaraya maa kallamahu lamuu hadal laakin kaatabahu aw raasalahu aw ashaara ilayhi baa dee la odhan karaa ila aayadda qur-aanka ayd maxay falan ukalima alyawma insiya la hadli maayo fa ashaarat ilayh dabeetana haddana waa u ishaaray ka ishaaradii inaanay halkaa kalaamkii kamid ahayn baad fahmaysa jadiid baynu le qadiim isagu wuxuu leeyahay war hadalku waa xaqiiqiyo majaaze dee waa markaa qof baa ku dambaabaya wamaa kaana libasharin an yukalimahu llahu ilaa waxyan aw min waraai xijaabin aw yursila rasuula hay-addaasi markaa isa soo dariishado dee ilahay waxyaaluhu kula hadlayay dadka waxaa kamid a waxyi ama xijaab ama rasuul loo soo diray buusi allaa tukalima annaasa halaaata ayaamin ilaa ramza ishaaridii lafdeeda hadalkii baa laga soo reebay hadde kalaamka ayay ka mid tahay ayaa la yidhi oo halkaas ayay qadiim iyo jadiid isku galeen walow qara'a aayatan hadduu se aayad akriya buu yidhi afhamahu u wixii uu ka dhaartay ayuu ku fahansiiyey oo masalan la hadli maaye buu yidhi oo dee aayad buu akriyay afhama biha maqsuud ujeedadiisa ku fahansiiyey ma soo galaa buu isu yihi udkhuluhaa bisalaami amin waxaa maqatay yaxya khud ilkitaab aayadahaas ayuu akriyay waqasada qiraa'atan akrin keliya ayaan ujeeda ama akrin iyo maca fahansiin lam yaxmad ku dambaabi maayo dee lama hadlin qur-aankaasi miska wa ilaa haddii kale dee ula qasiyo udkhuluhaa bisalam soo gala un haddii ula jeedo ma iska hadla xaniisi waa ku dambaabaya dee wuu la hadlay baa laleeyahy ninka aw ama laa maala lahu caantayn inaanu lahayn ba ku dhaas wax maala xaniisa bikulli nawcin nooc kasta waa ku dambaabaya waa in qallax ba yaraya xataa thawbi badani xataa maradaa uu xidhan yahay waa ku dambaabi wa mudabarin iyo wa mucallaqin cidqu bisifati kii lagu xihay iyo wamaaka wasaa bihi u dardaarmay iyo wa daynin xalin wakadaa muajalinna waa lama fil asax haddaan qabano laa mukaatabin maya fil asaxi asax haddaan qabano waxau sheeku leeyahay haddii uu ninkaasi ka dhaartay inaanu wax maalo lahayn wallahi inaanu wax maalo lahayn xaniisa bikulli nooc nooc kastoo maaluu leeyahay uu ku dambaabi waa in qalla haba yaraaday xataa thawbi badani calalka yare xataa jirka ugu jira de waa ku dambaabayaayo dee maal baa ku rumoobaya maalnimaa ku rumoobaya xataa mudabber hadduu addoonu cidqigiisa dib dhigay oo yidhi idaa mitu faanta xorma haddaan dhinto xor baata hadduu kaa layay uu ku dambaabay wa mucallaqin cidqu bisifati addoonu yidhi haddii aad meeshaa tagto xor baa tahay ma haddaad cibaadaysato xor baata yani kaasina wuu ku dambaabi wamaa wasaa bihi wuxuu dardaarmay oo masalan uu yihi ninkaa hala siiyo hebel waxaasaan u dardaarmay hadduu wuxuu dardaarmay xataa leeyahay wuu ku dambaabi wa daynin xaalin dayn xaalla walow nin muctiro caydhaba ha ku lahaadee dayn xaalliin hadduu jiro lacagu qofku leeyahay oo xaalli hadday jirto isna uu ku da wakadaa muajalin muajalna isna waa la mid daynkii muajalka ahaa isaga kuda fila saxadaan qaba ayada wax dee ummadda ugu sugan weeyaan oo maalnimo ayaa ku rumaysa wax xoola u leeyahay laa mukaatabin fila saxi asa haddaan qabano addoonkii uu kitaabada saxiixa kitaabeeyu yihi haddaad intaa la kaalido xor baa tahay ka hadduu leeyahay ku dambaabi maayo maxaa yeele isagu sidii wax milkigiisa ka baxay oo kale ayuu ka dhigan yahay aw ama layadribanahu inuu garaaci uu garaaci bu ku dhaaf falbiru wuxuu dhaartaa kaga bixi bimaa shay yusamaa darban garaac la yidhaah walaa yushradu ilaamun xanuunjina lama shardiyo ilaa an yaquula inuu yidhahdo darban shadiidan ayaan dabada u qaban mooyaan walaysa wadcu sawtin calayh jeeda lusaa u dul saaray wa cadun iyo qaniyo wa khaniiqun iyo siririn wa nasfu shacarin timatifi darban garaac maaha waqiila waxaa idhi walaa ladmun dhirbaaxo iyo wawagzun faadhkina maaha aw layadribanahu waxa uu ku dhaartay inuu ku dhufan mi-ata sawtin boqol jeedal aw khashabatin boqol loo fashadda mi-atan boqol buu isku xidhay wa darabahu bihaa darb mar quruu ku dhuftay aw biiskaalin ama laan buu ku dhuftay calayhi mi-atu shimra boqol dee dhudood leh ama laamood barra ninkaasi dhaartiisii jebinteedii waa ka fakado waa baarramisi in calima hadooge isaabata alkulli dhammaan dee inay wada asiibeen aw taraakama bacdun ama badhisdul fulay calaa bacdi marka kaba fa wasalahu uu gaadhay alamulkulli dhammaan xanuunkeedu qultu waxaan i nawowi haddaanay walow shaka hadduu ka shakeeyo fii isaabati ljamiici barra cala annasi waa qofkaasi dhaartiisii ayuu baarinimo sameeyey wallahu aclam aw layadribanahu inuu ku dhufan doono mi-ata mara boqol jeer lam yabara bihadaa kaas ku baarinimo samayn maayo waxau sheekhu leeyahay haddii uu ku dhaarto nin bay markaa isjiidheenoo markaasuu yidhi wallahi inaan garaaci doono wallahi waa inaan garaaca buri ninkaa oo layadribana sidee bay noqon dabe balbiru wuxuu dhaartaa jebinteeda kaga fakan karaa bimaa yusamaa darba wax garaac la yidhaha inuu ku dhufto garaac waxa la yidhaha inuu ku sameeyo walaa yashtaradu ilaamu dee inuu qofkii xanuunsadaana waxba shardi maaha darabahu falam yu'limhu baa la odhan karaa wuu garaacay mana u xanuunjinin ka wax garaac lagu magacaabi karo ayuunbu ku samaynaya ilaa an yaquula inuu yidhahdo darban shadiidan waxaan garaaci garaaca adag inuu yidhaahdo mooyaane marka hadduu yidhaha garaac adag ayaan garaaci dee ilaan baa la shardiya inuu xanuunjiyo haddee wuxu uhi walaysa wadcu sawtin hadduu jeedalun soo qaado oo calayhi uu dul dhigo wacadun dee meelahaasu markaa garabkaa iyo meelahaasu ka yarqanin wakhaniqun dee waa siriri meelahaas cunaha ayuu ku dhegay wa nasfu shay shacarin timuu ka yar soo dhuftu ka soo yar jaray darban intaasoo dhamibaa garaac maaha oo qofkii yidhi hebel baan garaacaya ee waxyaalahaa ku sameeyey dee dhaartiisii qofkaasi mau ku baarinimo samayno kamuu bixin maxaa yeele darbi curfi ahaan lama yidhahdo qiil baa wuxuu leeyahay walaa latman irbaaxadii wa wegzin walaa wegzin wegziguna waa fawakaza muusa faqada caleyh wegziguna waa feerkii labadaasina ma noqonayaan buu yidhi iyaguna garaac wal asaxuna yusamaa qawlka asaxina waxa weeye labadaas waaba halis waaba kaa muuse kaga takhalusayba kaa garaac ka weyniba waa garaac aada u weyn weyn amaa wuxuu ku dhartay ow layadribanahu mi-ata sawtin boqol jeedal ayaan ku dhufan oo mi-ata khasha boqol loox baan ka jerin fashadda mi-atan boqol wuxuu isku xidhay dee jeedal ama loox wa darabahu bihaa darba hal mar buu kaga bugsiiyey aw biciskaale ama dee laan buu soo qaaday ama rubcub calayhi mi-atu shimra boqol dhudood ama boqol laamood leh markaasuu liqsiiyey bara dee ninkii xaaliifka ahaa ee dhaartay dhaartiisii jebinteedii waa ka baxsaday oo waa ku baarinimo sameeyey waase goorma in calima hadduu ogaaday weeye isaabata alkul dhammaan inay mid waliba dee ku dhacday aw taraakaba bacdun calaa bacdi ama barbarkii kale inuu dul fulay oo fawasalahu kaa uu garaacayay uu gaadhay alamu lkulli dhammaan xanuunkeedii culayskeedii inuu gaadhay marka walow mare iyo waxba ha ka xigaane de qof dhaartiisii ku baarinimo sameeyey buu noqonaya nawaawigaa wuxu uhi qultu waxaan ihi walow shaka fi isaabati ljamiic xataa hadduu isagu ku wada dhuftuu ka shakiyay inay wada gaadheen bara cala nasi siduu imaam shaafici caddeeyey qofkaasi dhaartiisii waa ka baxay oo waa ku baarinimo sameye wallahu aclam oo waxaa lagu camal falaya masale daahirkaahoo dee inay asiibaysaa aw layadribanahu miatan miata mara wuxuu ku dhaartay boqol jeer inuu ku dhufto mara boqol jeer marka horaa boqol inuu ku dhuftay inu kalaa boqol jeer inuu ku dhufto lam yabara bi hada kaas oo inuu boqolkaa sheegu isku xidhay mar qura un liqtiyadaasa dhaartiisii kagama baxayo waxaa la doonayaa dee inuu boqol jeer mid walba wax ku dhuftaa baa la doonaya aw ama wuxu hi law faariquka warniyahow kusii dayn may xataa xataa istawfiya xataa istawfaa ilaa aan dhamaysto xaqayga faharaba waa cararay walam yumkinhu itibaacuhu raaciddiisina uma suurtogelin lam yaxdas ma dambaabi qultu waxaan nawaawi ahaan haddaan ahay asaxiixu laa yaxnas ku dambaabi maayo idaam kale itibaacuhu raaciddiisu markay u suurtagesho wallahu aclam ee wain faaraqahu hadduu iskaga tago aw aqafa ama u istaago xataa dahaba ilaa ninkii iska tegey wakaana maasheynay labadooduna laba socda ay ahaayeen aw abraahu ama uu ka beri yeelo aw ixtaala calaa qariimin ama mid kale uu ku wareego uma faaraqahu dabeedna uu faaraqo oo ama aflasa uu caydhoobo oo fafaaraqa uu faaruqo liyusira si uu wuxu helo xanaasa xadiis intaasu dha waa ku dambaabay waxau sheekhu yidhi hadduu yidhaahda nin mid uu qaan ku lahaa oo shuu muddaba daydeeyey ayuunbaa ilaahay ka soo hor saaro intuu iska lulay muri law farq wallahi inaanan kusii daynaynin ilaa aan xaqaygii kaa dhamaystoodii guddo waar bal waaye isii daayo dee bal inoo kaadi buu le faharaba taw buu dabeedna ka yimi walam yumkinu itibaacu dee daba carara iyo gaadidina umay suurto gelinoo dee kaasina nin xooga buu ha kana oday baabu iska ahaa ama nin yar xanuunsanaya lam yaxnas ku dambaabi maayo oo dee cudurdaar baa meeshii jira lakin maxaynu ka fahmaynaa hadduu soo qaban karayo taw ka daba odhan karayo oo dabeedna iska daayo inuu ku dambaabayo taasoo khilaaf ku jiro ayuu dabeetana nawaawi soo qaatay wuxu uhi qulta asaxiixu laa yaxnasu idaamkana itibaacu war ku dambaabi maayo hadday u suurtagal tahay inuu ka daba cararaayo aanu ka daba cararin dabeed wallahu aclam maxaa yeele qofkani nafdiisa ayuu ku dhaartay dee qof kale nafdiisa kumuu dhaaran qofka kale inaanu cararin kumuu dhaaranin isagu inuu dhamaystaabuu ku dhaartay buu leey way faaraqow haddaba ninkii dhaartay ayaa isagoo dhaartii xasuusan ayuu ninkii iskaga tegey aw waqafa xataa dahaba ama waa istaagay ilaa u ninkii iska tegay wakaanaa maashiyen waa soconayeeno isagun baa istaagay kii kalena waa iska sii socday aw abraahu ama waaban kaa dhaafay bui gebigiisiiba xaqii uu ku dhaaranayayba uu ka dhaafay aw ixtaala calaa kariimi ama mid kale uu ku wareegayba war kaa kale ka doona bui waa yahay bui uma faaraqo markaasuu dabeedna ka tegey aw aflasa ama ninkiiba caydhaho waarcaantaynba ma haye buui maadaaba iba ogba maxaad qabsan midhba ma haya halkan kaaga dooni maynu iska lulanaawn fafaaraqahu wuxu uhi dee waaye bal ina kala kaxee liyusira eb laakiin soo shaqeeyo wax doon buu wuxuu u faaruqay bal ninkan caydhoobay eedan waxba haynin intuu wuxuu soo helo xanifa intaasoo masalaba waa ku dambaabaya maxaa yeelay dee marka uu iskaga tegey iyo markuu istaagay isagoo soconaya dee faaruqin caadiya la helo